الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن فيلا كلان تفايلا خياري مدل بوسك بيتان يسو بوسك من دولة كان بها كدواغ برامجك كلانك ورسن oo waqtigan oo kale ugu baratan idaacadda warsane magaalada baydhabo markida kureeda hameenka jimaadaha safida hooydaasa hamine mesling oo talaadaniya hooydaasa taarikhbaniya ka baaganta labaatan iyo lixda disembar sanadda lamada kun iyo toban iyo lixda qodobada kulanka warsan dhegaystayaal amiidnimadan unasinhayn sida dheega doontaan haddii ay sar waliba ku mid ah baabuur saaran ay jaad islamarkaasna ha kubayi degmada bardaale ee gobolka baaya weliba la sheegay in hantan dhexaysa bardaale iyo deegaanka awdiinle ee gobolka baay lakugubi kareed markii al-shabaab iyo jidkan galeen khasaaraha isa ku dhaladii baabuurkaas jaadka wadi ee lakugubi hantan dhexaysa bardaale iyo awdiinle yo barnaamijka kulanku warsan dhegaysta ku dheega doontaan waraysi unasiin ku hayna guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal hamiidnimadan unasiin hayn isina dheega doontaan haddii ilaahay sar weliba ku mid ah dhawaana ciidamada booliiska magaalada baydhabo weliba iyo sameeyana howlgallo markaas la kufrow jidka ama jididka hagalow suuqa wiin ee magaalada baydhabo welina markaas dadkii ka ganacsadaay barxadda wiin ee masaajidwiinaga dhabarjey lukudhaaday ganacsigii iyo meelo ka haysigan ciidanka booliska saraakiila hogaamiyaas weliba ay sheegayna in ammaanka markaas qalqalgeliyow in dadkaasi meelo ka ganacsadaan barnaamijka kulanku warsan dhegaysta weliba ka dheega doontaana dadkii meelo lakukiya ee ganacsiga ka haysidii oo markaas codsi injeediyeen islamarkaasna dalbadeen in ganacsiga lanfasaxa maadaama ay sheegeen iyo in iyo awoodna xilligan in iyo baqaara ama dukaamo iyo hantidii oo ka xahaysadaan barnaamijka kulanku warsan ee dhegaystayaal ka dheega doontaan dadkaas oo idaacadda warsan arrimoogaasuun ku wardiyo taasoo kale qodobada kulanku warsan hamiidnimadan unasiinhayn isina dheega doontaan dhegaystayaal weliba ku mid ah barakacya weliba isu ku bilowday deegaanka geedguduud shabeelow kureed markii qaylidhaan islamoodiya weliba abaarta deegaanka sugarta iyo sii kororsi tirada dadka oo kubaho geedguduud shabeelow weliba la sheegay in iyo eedan badadahayaan oo ha kuroorahayaan biyaraanto ku jarta deegaankaas guddoomiyaha deegaanka goobguduud shabeelow xuseen wardheere oo idaacadda warsan arrimogasun ku wardiiya kulanka warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan taasoo kale qodobada kulanka warsan hamiidnimadan oona siinhaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay shar weliba ku mid eh dagaal andhexeeya ciidamada militariga iyo weliba al-shabaab weliba isukudhiyey deegaano hooseeyo magaalada kismaayo ee jubbada hoose ee maamulka jubbaland weliba la sheegay in khasaare uso dheli dagaalkaas barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan taasoo kale ciidamo kuwada tirsan haan dowladda soomaaliya degmada balacadya kuwada dagaalameen oo weliba khasaare eedan badanya ku dhaliya dagaalkaas sida warbixinada habahowla sheegahay kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ooyoo ka jiraan walihanisiyaada kulanka intaynu ku gubi jirnaya siin gudbii doonna mukhtaar sheekh aadan dalmaryaha saari cabdullaahi nuur aadan isiina dareesiyahay saalax ayaa farsameeyaha ee markale ee kulanka warsan
barnaamijka kulanka warsan iyo gudi gale qodobkan ku hiraya ee barnaamijka hamiidnimadan una kaftiirayaana waliba isa nagadeeya hantan dhexaysa awdiinle iyo deega awdiinle iyo degmada bardaale waliba ku dhiyey geedka baabuur jaadwadi oo bardaal ha ku bahi in jidka al-shabaab iyo ungalan isla markaasna baabuurkaas lakuguba deegaanada andhexeeya bardaale iyo awdiinle arrimogaas waliba idaacadda warsan wal kuga jiday guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay geedow isla markaasna isu korbiye khasaaraha isu dhali baabuurka jaadka wadi ee la gubi
xaaladda bardaale daawasufayata dhacdooyinsidii booskudalihayan warwada dhacdo dhexeen geedka guray bu haysay dhacdo oo oo nimankii oo alqaa'idada hayaw iyo jiirafurayna leedaw dhowr bardaal ha ku tabi oo niman oo iyon baabuur weydana duuga oo oo alqaa'idada meedhadiskala ku hadlan oo baabuurkaasi iyo jara khasaare ma iyo jarta laakiin khasaare nafeed ma jarta si darteen waan gulugni oo bilaarta kunku badbaadiyo may wadi baabuurka waa lanjeysidii
walaasha baabuur may wada heebaha kubaddaala qaajiga ka degay oo isbaadhowaan wadiya wadi marka nimankana studio boy baa tartigeesanteedan leedayagu waqtigii raati hor ay leedaw leedaw magaja may leedahay leedaw leedahay boqtada lahoo barbar hor ay qabtaan marka helagii oo farsaashan soo galahay geeskala kulmay kullu kutaasana gubay marka mudane awalka nagu baabuurkaas la gubi
والله بعض الأمور كما قد ملاينا طيب ومرسي وصل فريدي قد أنت نعم وهبودي وصلتل والجميل جدا سجد أيام فتوك مغل أيام مرق بورد ست فروض يدويت وصباهي لمن كان تقول هلي والوي واحدة تقول لي بوي يجيبتوير يغيرو تويت يغايا يغير كدير أيام مرق بورد تقولنا حبضية تقولنا حبضنا مريضة بين بار بالوائي وقصد بيريف دارنا هل تقولين قهارن بهوكين قوية مركزة من الكتبين أو أتوى بناء تقوم وصلنا قد مرينا لكن بكتابة تجرد بهوكي فقودي حسري دارنا بس أساسي goobta maanaa falkaasay u sukudhii baabuurka laku gubi intaaw وقصد بكتابة دي جير قوية تولد تولد وجير بهوكي تولد تبتيجي تولد تبتيجي jalana markun gurmad isin isla markaasi meelaas deeri sidaqsa yaan deerni sidaqsa yaan deerni ma waan oolahay marka tawishan dagiga mama inkastoo kastuma balaayay markii hooyo xabadadiyo xabadilay uruudeegaykaasay gabalay mise xabadileyginay markaasan gudiyay teena jarna muddo oo labaatan shan dagiiqa kudanta ulubda jarnihay marka khasaaro nafeed oo isla markaasay walanjeersida jarana baabuurkaas la gubi maya maya ma khasaarna feedma jarta khasaarna feedma jarta baababoo gurigii xabdiisaanaajo khasaartay ma khasaarna feedma jarta jidkiiskiilow baydhawii bardaala weerar korag malayamaanje masugu
walaaki sii badbaadiyo iyo iyo soofdiinda amaanka iyadii hediya isugu lahay markaa dadkioo dhacdo waybo nairobi ka dhaasa adduunka baka dhaasa dhacdo dadka waybo haddii oo imaamka masuuq leeran lahayna khasaaradan baasama deeso nadasuudiinaa meeria isugu badan marka nabito oo ilaahay markay ku bandalata iyo nimankan tugudana geedan dadkan iyadna kabaan marka hadda isgaarsiina majarnasa sida wadaadale majis bardaadiyo hoggeygii bay doontan dhahaysa ويقولوا كمان وانسان لا يقول وان لما نقول أن يجين مثلا ما رأيه والله إنه إذا ما تقول بالله وان يدي يدي أم تدا ليان لما أنت ما تدا ليان شهادة جيران تتكلم وشجع يان فرجع الدواب وها حتى ما مرفوع الغنام ياسي من الغصوم الغنام إذا ما تقول بالله الغصوم الجاي هو تقول يروتي هو تكلم هربوك وان بيرلا تجاسي يا إيران ياسي شجري marka kitaabkiisa sunnada noocaas oo wayba uu dhibaatay boobrana la burran yahay de wadacda oo kudiilay way ammaan daro u bardaada eediidiyo iyo ku jirta male marka dacdooyinka adduunka hada dhaca maywadi hadda washada hada dhaca bardaada meemeyla orinta markii jira baarinta ka dhaca muhiimka dhaca male dacdooyinka oo kala caadi oo dacdooyinka adduunka baari ewal oo bardaada guunan ama ciidamada degmada bardaan iyo maamulka iyo shacab fortabo iyo wayskaasba islaam wala iyo qorshayahayan wada watin mardaban indhiina nimanka hogeenta kolkaas yaxatalantahooda ilaa iyo hata idankii dawalkaay meelba kasugiina meeleero foofayl oo sodon jira iyo degmada bardaan ay gaarta haddii hayara waano waliba waa mardabanka indhiinaya qorshadooyi kaasoliba hay guddoomiyaha degmada bardaal weeda wali hoosnawsu waraysi gaara seeraadiya warsane magaalada baydhaba eedan maasanta mudane waa ay sii
الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر arwada alaabgiryooga xafiise io ido ee alaamin abshir sida iidoy sida is aroosamadu waan istareeha arwidi liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhownin koytay alaab wareeg wayka oombahi ila walijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebasee ba'arlaadan leenka aragna ariitii ada andhigtooba madii uroosee ismootidoona haato iritoonku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwoo alcaamin mudoo hangu adeeg alaab orjinaal ee isdiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin eraan ilbaydhawo laylikiin kusuubiya injineer aalami ee wal eeshiyan walhabari ley adaka aalas ka ilma dhammaysadiya arwuda siinhayte afley ay unnu siinkashi sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo alla aamin generaal farneejar ooyi oolmo dhawaaw obsidii
idaacadda warsane magaalada baydhabyana oo daratan dhegaystayaal kulanku warsan qayboja hore kugu guda jirnaa qodobka kale ee barnaamijka una kaftiiraan habeennimada waliba ha usanagadeeya dhowaan ciidamada booliiska magaalada baydhabo waliba ayuu sameeyana howlgallo markaas ayuu ka furayaan jidkaha galow suuqa weyn ee baydhabo walina dadkii ka ganacsadaayay masaajidinaga dhabayey ama dhinijey lukuqaada ganacsiga meella ayuu ka lahayeen taasoo saraakiilla booliiska ayuu ka sababayeen in ammaanka qalqal usageliyo ganacsiga iyo weliba saxmaga meelo ku jira dadkii meelo ka ganacsadaay ee meelo bagaashka inyaali waliba iyo geedka ku hadleynaa maalmo markaas hakadka kakukooy ganacsiga idho iyo weliba iyo osaasoo kale baaq injeediyeen saraakiilla booliiska iyo maamulka koonfur galbeed hogaanja iyo maamulka degmada in ganacsiga kiijo lanfasaxa maadaama iyo nin awoodna ama yoon awoodna in baqaara iyo furdaan oo weliba alaabtaiyo ka xariisadaan
oo bar hadda masaajidka ka shaqaysadaaya hayni dhibaatadunu ku abadaana mayba kumada ahe ani maaragna meelinano barakii dowladda koonfur galbeed ee meelinaninka magacawna nin erna anta maaragna dega mase qaraabkin ku raadsada dad muwaadiniin eh oo deegan eh oo ena haddii macnaha dhibaatooyin oo abni jiran dhibaatooyin abniga abniya jiran maarna ya dawladda yaa ku abati ana may kumad haay dadka oo la xiriiray maarna oo saldhig lijiya kumad haay unoo wal dambe aan la hayna fallaninka hayna yaa alaabti maarna lanoo xareeyi walna barakicii walna burburi ee dadka meeli roogan oo meeli ka shaqaysan dad masaakin ee oo yoonkii boqol kun shilin soomaaliya ee ka xisaabtamaaw ee qololka raysada laneeri qolol makareeyi korna qolka maarna saddex sana afar sani maarna ee qolka la hormariye qolka kiridiisna shan boqol doolaro halkii bal ee wal unaaboodna mee walaagasay meelo waybu ah maato badan masaakin badan dad badan oo liidid eedan tabaalaysana maarna ee ka dhibaataysan maamulka suuban ee koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa in iyo maaragnay arrintaas ku dhiidhiyan kan ka sarreey kan ka hoosey taliyaha booliiska iyo maaragnay gudoomiyaha degmada duqa magaalada madaxweynaha kulli fariinta saan daraana ani maaragnay meeli shacab badan ka dhibaataysan midland walan haayo talan haayona aan jarna oo dhibaato weyn maaragnay hanila gudboona tiya maaragnay aan sheegana cabashadaasa wadana mayba codsadaan in si degdega arrintaas lahan ku jawaaba
asalaamu calaykum hagaagay marin yuusufalle eree wali ku codsadaane soomaalida wiin oo ka dhagan magaalada baydhabo wali ku codsadaane mayle eraayi antina nin fasax meyli una ka shaqaysadaane masaakinga ena lanwaloba mayle eraayin jaga hatana gaar ahaan badaanga ena may oboodna geekanti un walkasta ka shaqaysan walaa dhar ee miisku nin saaranaay haan yohayna noo xareey walaalawayna dhan oo mayle eraay magal i balaan ee oo masaakin ka shaqaysadaase dhanga la xareey taas unta eeddaan mayle eraayin sheegad adduunyada tinin kuhumay tiyal kulamad eta wali fadaane mayl eraayi walaalo wayn etiin ki degma rooga kii mayl eraayin shagal gobol rooga dhatiyo wali fadaanena nin fasax barxadaasay masaakinga ena hooqaynu shaqaysadaani lan walaawo mayl eraayin shagal dukaanku ha ku qaadaw oo aan yoole caddeeyahan gurija kura caddaysadaa hayni wasalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم مغامي الألفام عبد محمد واي كوصد عن الدقمة بيضاء قار عام مدحوينيق شريف مع القدومي الشي مع المعرنة اسكتين مع المعرنة رئيس الوزارة جي البيضاء أن بلاغة عن أن ولن أبو أن ملاء ما ديدي أكالات أنوبس أسي كذلك أسوى على ارتي أكالات ma arnay ma awoodna un wal oo nuuba gutulyoonkan kuweydiisadaanay waxaan gutulyoonkan kuweydiisadaanayna hooba madooninini hirow madoono goribaadyaynini baadow horta taasi eeda dhibaato ninkaata maadaama walaalogaanana maarnay unun baydhawona haddiina nii hukumo oo maarne wadamo kalena nii hukumo horta ma dhii- intii dhiiduma ka aalan laakiin wadankii kana haddiina nii hukumo iyo dhibaayo oo maarne hukumaadii maadaama aanu undiidinayn laakiin war oo sharcigu ku baacsan intiina na ero ma ee ee ma arne hataa ma arne inta suuqna waa lasiika kasamay hadiina na er una ka ganacsanaado lahayn lan kutuliyanshay geeku weydiisadaa anagu war una geeku un aboona ilaahay abuuri male hataa qof walaalana garab gobodow dhaw maxaysan hadii dadkii walaalaga aan hayta unu ka dhax jarnay una baydhow unan dhalanay deegan ahaan unan dhalani ee haddii una ku bahanani lee unuuna meelo lambiidiiska nagadoy leeri ee ahasan mayba ku faylahin intii oo nin hasan taas dhimisho ahaan ku faylo laakiin inina na ero mahayna ee haddii saas la eriyna may ku codsadaan madaxweynaga sheekh shariif iyo gudoomida in maal waliba muslimiinta eh may ku codsadaan intii ma arna meelasayna nin fasax taasa ka codsadaan wasalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim magacaaga meebar dheeray cali xasan aadan madaxweynaha kusimaan madaxweynaha gudoomiyaha gobolka kan degmada taliyaha booliiska taliyaha saldhigga dhammaantiyo salaame horta mayba ahaa ganacsada ka dhaqan ganacsada ka nool magaalada baydhabo gaar ahaan ka ganacsadaas masaajidka dhabajay iyagoo miisteedan iyo walaaqan meelinin yaalahan ninkooy iidan wallah niideedii madaaskudiya gabuku malka ganacsado dhammaantan walna hirhiri miiseeda hata qaar harayisnin qaarna gabakii gabakii laa ku biyaayba haa haa isteeshinkan nihiri isteeshinkan nihiri lan hataa baray lan geeka laafasay lan shahay laafasay alaabtiyo wala dhumaharaysiin alaab shopping ay oonay iriida anhaaysuda kornaya jarta alaabti iriidiya taalla hata lan haray mala hoos lan gili mala iriidiya taalla
warshada isbuunyada baay iyo bakool بشوف واكو سيدي جوزر الجليل ما روايته يا اخي ثاني ابوه ها allah joodaryaalkii aan markasta ka hilimoodayo daris dhan lahagaday markasta baan hilimo ka aragay dalbagaya ogaaytay maykiinka tuubane وليبا والكره اكو هما ميدان ma ayin حرام درهب كلمه
bilanin dhalatay barwaaqinin qubuti horumarkilan baahnaaye baydhabo janaahaninka bilaawadi warshid bileerino isbuunyada suubiyaasa baydhabo laniinka suubi isbuunyaal bariimee haaniba buusdaayen mhayna
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan weli nool daratan barnaamijka kulanka warsan qaybo jeed dhex ayaa ku gudi jira qodobka kale ee barnaamijka ahmiinimaduna ka fiiraan waliba usanagaday tiro dad ah waliba la sheegay in iyo kubugtaalahayaan abaaro ku jar iyo biyarada ku jarta deegaanka goobgudid shabeelow wal in la sheegay in dadkaas maalin walba iyo habahahayaan oo baydhabo iyo hadeerahayaan maamulka deegaanka goobgudud waliba uu sheegay in xiligan iyo habboonta dadka in deegaanka iyo ku nool yihiin wala ka si isla markaasna la ka gargaara intii talaaf faraa un ku bana waa ko xuseen wardheere guddoomiyaha deegaanka goobgudud oo warsan arrimogaas warku weydiiyey
deegaanka goobgaduud shabeelow abaar qof tara badan ciyaadka dhibidi dadweyne roogi madan washa fariido ayaa baraka ugaa kasi ee, wararka waliba sheegahayana in ee, dad ah ku roori ee, deegaanka oo abaar darteen ah hankubahi baydhabaha gali ee, iyo sheegahayan wararka bal arrimogaas maninku ee, xaqiiji layti miking hagiijiyay hantad oo ma aragna badan labaatan ishan duurtay oo kale ah oo baraka ah dad dan yaraay oo yoonay baamaha ahaayo waaye gobolkan barka iyo jir dadkaha barakacay ee biyarada ku jirta deegaankaas ha ku roori tirada qoysaska iyo inshaadka ma inayska jaraan marka walaahi dadkaas habsabarka ay dad oo duusis labaatan iyo shan iyo jiranta oo kale ah oon i baaha aan dadka weliba beeralaha ana guhiidaysi beeradu abaarsadan aan weliba waa deegaankaas iyo biyada dhibtaraa badan intaa daddiinihii roogi dad intiisa dadkiyo bileed iyadan oomanin oon i baaha fara badan iyo taana dadkaas weliba waa dad waa ka yeelwalkatawnin anlahayne hasku guuleyn marne inaa gobolkaje aan guuriyo haddana waa ilaahay bariisa haddana waa leeka dargmaa ma dadkii deegaanka gofguduud ama magaalada dhatee deganaayey oo militaan kiyaaliya mise dad kale oo eh, deegaanada hoos koyo magaalada gofguduud yuu dadka habara kara dadka waliin badin yahan dadki oo danyaraayay magaalada kasbahajar iyo meesha bambaarneeda dhaaga buulyaalka iskuulyaalka aan kubahay ku barakacay dad danyarahaayay oo maaragnasaase sababtaadan haliguddoonadano oo saase ha barakacigee ilaahay jidiyadu taasiyotaa kuyaha ku guudahay marar badan yana ku hadalay xaaladda deegaanka goofguduud ee biyarada iyo ee, ee, oonlaga ku jara deegaankaas abaarta inta badan dadka saameytina marar badan yaa ee, gu- maamulkiin ku hadali ee, biidhaamis ama gargaar ee, lankugurmiyo dadkaas abaaroo saameeyey oo ee, lahasiindeersii jarta wallahi anaa si deegaankaas duubadan iyo koodali hadan ka korsanay walbabanagaade wala jara laakiin hatubal oo godobaan muugoda oo asala sheeni deegaankaas jara laakiin banangaad badan yaa jara waliba waa dadka deegaankaasay iyada baha fara badan dadi duuya bankaad laanka qofka baniaadana labaatan iyo sarkaas badan eto oongi baaha mahaayo kor arlaada deegaankaas waa guduud shabeelow abaar lam abaaro yaankunki dadka tabadisdinlee yanko walqab iyo lanko walqabno boolkiba labaatano walqabsaasa haalshay adig waa arlaadaasi faraka oo haaya hadda dadweynihiisii oongi abaaraa shafariyaa Eh, guddoomiye ballanqaadi ayay sheegtay in dadka lan sameeyey eh, in lan gurmida Eh, naftamarkii sugaasa ballanqaad lakiin sameeyey abaaryo jarta oon la jara eh, maamulkiin in uusa eh, eh, dhadhagaag muuqdo oo dadka argaayan la kooyo oo weliba eh, dadka uusa roor angala mafaylaha wallahi dadka waliba waa ballanqaad badan in wala jara waliba mas-uuliyadaba waliba waa lanqaahan baha ka dheerta lan oo jinsikiin kooy walkoo ballanqaaday saldhiyoonay ku dheer aman kooy doon adan ogaayna saase dadka walahan jiidanohan baraka ahaayan ohan ankahahaayan taaso hoonado gobolka jarbaajin deewaldakala oo kale ingilhoonado walaa shaq meel shaqo koo dhog lanko biyoba intan ee yaliliya dadka eed eed yad dadkan la guddooladayahan baraka oo ahay waliba waa dadweynahaasi wal ballanqaadka jaraha waa bisigu asiin dadka marka eh, aad idin sheegtay baydhabo inuu ahaan baheen eh, biilaantaha ku roori Eh, ma hal maalin yaa beena oo eh, haqaxeena mise tiro maalin walbaha bahaasoo gofgudaha kubaas ee jarta guddoomiya wallahi tira oo maalin kastaba bahaasu madaan hafadiyaasi aan dad labaatan iyo shan guus iyo la jaranayo waa ilaahay bariisyon marneed dadaha ajiiruha marneed gobolada iyo ilwan kahohay oonkii baahadlay hakukahohayan abardoorhada kahahaayan hosta aas awa jiran antaasakin sheega walaal biyo in kuranba biyo eh, deegaanka laka isticmaalo ee goofguduud maka filina dadka eh, markii laku taba dadka kale deegaanada kale ee goofguduud hooskoyow markii laku reeba dadka deegaanka degan ee goofguduud biyo maka filina wallahi dadka deegaanka degdegin horta maykin sheegay walaalow dadka deegaanka degin wao aama ka filan meelaw madle dadka deegaanka degan dadkan walo aanka gorleegan daanta kumaa biyohan yaantaw baydow aan kala meelo yaana saasi kadaadika emalaadda lehaw biyo kaleba maakadhow eel madle araaba warada la isticmaalay heshigeelow dogtogii walwarood iwal la jarana ka saaray lam abaar dadka jeeray toona biyida ka jaraan waliba waan hoydoo gudan araaba eel madlahaayo hoseele may oo ciidda tuxilinaadaana oo dadkiiyo tuxilinaadaana dadkii kordar oo warada ikin kuliga warada sidaa iskabardo waliba waa istawa nagaena abaatii oo ikodan baasaanay waayahay seelanka gurmada kololeisdata marka dadka eh, biyaraanta ka haysata deegaanka ee maalin walbanaha ku bahaahay deegaanka seelanka gurmada kor wallaahi dadkaasi horta kooti iyo sitalakoodoytaan gabadheew ini gabdhaad uga walaanaha boonjaad u wal lanka gurmada biileyey aan kalena maynihi raaca ini helan ee helan aan lanqoda waytaa idaa mukiinku heetaasu waliba dadka oo marale hata haddaan hayo saafiha afarka ilmooda diilinjii doonasa kaamangeed ii fadhi laakiin deegaankaas weliba hadda geenihiisu ankaas dibadda yahaaya wali anka doranaa eedaanka doran wali anka doranaanti eedan dodoonka doran gudoomiyaha deegaanka goofguduud xuseen wardheere oo warsan warmaya kaasahay gudoomiyada maasanta adigu noolaa
almuwera almuwera bagaarka alaabta ismeeda almuwera
imrow yow iduminka wargaba idoonteeda sifaday ismiha marad weydiisiday estoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarinamey oo baydhowa baydhaba kiyaala runteew ijeedu habaabanik ijeeyen maay meytu beelin maarinayso oo magaajiga qoran gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maarigaaso walaagi alaab hay adduunki arintan maskasheenay adiina wali laagnahamara qalab ismuku doonaya aragtayti bakoe agluwa hadaa edebni doorku doora itibaarni walyara ukummada fuuluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboormin shay dudumuwa aboodayin shaygeeda aan isgooshana eedaga howal bilin inkiraan almuwiira alaab dhisma walku qoombaxi afar doorla iskorsaartii idoolay dhisitii haarishkoolay fadii isjiidkoolay roritii andhamiidligoolay lakoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isin tabaatan yagaaruurtin imoogatag iligmaroodu waa ayuunku dhoora edeeg faylahowa alaabta ismu kooshal gohaaso indunuisi iyo abuudabay ummaan iyo itaaliya fiirinya alaabteeha dareerte afar beri sug meelkala aylikii gurne almuweera hilka kuweedhoy asar iyo raabdhatiyo
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsane magaalada baydhabo nolol dareetan kulanku warsan qaybo jeedhex ayaa ku guda jirnaa qodobka kale ee barnaamijka una kafiiran walibaa uusan nagadeeya dhowaan walibaa magaalada muqdisho ha ku baxay go'aan ah in tirada xildhibaanada minka kore la kordhiyo oo weliba maamul goboleedyada la siiyo min saddex kurso oo matalaasa minka sare walina saasoo kale walaac lagu muujiyahaye reedandhiyow markaas kakoy doorashooyinka soomaaliya ee kursiga madaxtinimo ee dalka warbixina una siin ku diyaarini arrimogaas oo una uu ka ku waraysani siyaasiyan ama khabiir ka takhasusi dhinagiyo siyaasadda oo weliba uu ka warbixin unasan ku diyaarini soona ku hadala doonaa arrinta la xiriirta kordhowka tirada kuraasta minkasar iyo weliba rajada markaasa lukudhaba doorashooyinka dalka soomaaliya ku dhiyow weliba nin diyaariyay shuuk ismaaciil axmed
wayba muuqateen timar kale tiredandhiyow oo waqtan lahayniya kakoyti xiliga doorasho madaxtinimo ee dalka soomaaliya furiyeed markii kulug magaalada muqdisho aan ku dareeri madarla wadatashi qaran war murtiyeedkii hakubahi laga sheegay intii gembiro dheeraada laga kordhi habnamanka kora taasoo diirasa dum'isiyeed gember waybana maamul goboleedi kasta lanka kordhiyey mansada xubnood oon dhikanta wadarta guud ee gembiro manka kora toddobaatan lama xubnood meelo markii horenay ahaayeen qunto iyo lama gember madardho hogaamiyaalka qaranya kulug magaalada muqdisho aan ku dareeray muddo sagaal maalmoode waybayo qaybo shalduwan ee bulshada soomaaliyeed ku sugayana go-aanada rasmiga ee ku bahan lahay madar la wadatashi qaran kaasoo ka eedan waqtiya inta doorashada madaxtinimo dalka oo ilaa iyo hadda meelnaankuku qoranayna war murtiyeedkasa walyaabo saas oo kale madarlayo go-aanku direen waana laku sugay wayba kumide tum'i kow gambar oo hore natiijadiiyo wayba hoosan ka dhigayna go-aanka guddiga xalinta taasoo sheentay intii beela caalamka iyo faragelin ka sameeyaan muranka ku teegan gambaroogasa madaxda madarla iyo arrintaas ka dhammaayeen si lamida sidiiyo horeen go-aamiyeen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka aabahaato arrintanka cusub iyo inti madarla yeesheenta intii xubno gebi ahaanba lagu saara tartanka doorashooyinka ee uuse ku mid ay wasiirka dhallinyarada dowladda federaalk soomaali anti uuse xuquuq siyaasadeed iyo in layan anti markaleed iyo tartamo koraan waana la doorada kora aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku faaloodow siyaasada dalka iyo qaarsho qabaan anti tallaabadan yeeta to-eyl dheer kasii ridahayta rajada ee inti waqtiga dhow yee dhiyaasa doorashada madaxtinimo ee soomaaliya sida aqoon-yahanada kale ee qaarshano iyo qabaan anti reedan dhiyowkiya kakoyti doorashada yeeta arrin fayla siduuse qaba maxamed aadan taxi oo ee siyaasi kanool magaalada baydhaba islamarkaadna ku faaloodow arrimo siyaasadda iyo weliba uuse ku hadalay arrintan reedan dhiyowka waxaa la yidhi waa markii saddexaad ee madasha wadatashiga ee wax mataqaana ay soo saaraan do- in- inay dib u dhacday doorashadii Ee, horta markaanu dib aan u eegno dib u dhac markaynu fiirino horta shay waxaa la yidhi mar allaal markuu dib u dhaco faa'iido weyn horta khasaare kama imaanayso ee tan labaad shayga markii lagu degdego waxaad moodaayay in hadhowdii ama shallaay ama dhibaato kale inay ka timaado marka anigu waxaan u arkaa horta arrin ra- shakhsi ahaantayda ee waxaa anigoo ku hadlaaya ee magacayga iyo magaca dhalinyarada ee maarkin ee koonfur galbeed anigoo ku hadlaaya run ahaantii doorashadii haddii ay dib u dhacday waxaanu dhihi karaa waa wax mataqaanayo waa wax maarka laga fiirsanayo shayga haddii laga fiirsanayana faa'iido iyo miro dhal iyo wax mataqaana wax ay dadka ay ku qanacsiin unbaa kasoo baxayso laakiin baan qabaa waan u qabaa waanu ku faraxsanahay in arrinta dib loo dhigo si wax mataqaana dadku wax tabanayaan iyo wax mataqaana dadku wax sheeganaya ila binaadinka lagama waayo qof wax marka wax sheegana lagama weynayo wax- qof wax tabanaya marka si dadka wax tabana loo qanciyo si wax mataqaana nafteeda meelihii dhibaato ka imaan karta la- la- lasdhihi karo oo alla ilaahay wax matan haddii lagu degdego amay dhibaato ka timaada la dhihi lahaa marka waxaa fiican in wax mata wax allaala wixii budhac ama caqabad ama dhibaato ah oo arrintan saameyn ku yeelan kara oo dhan wax meesha laga saaro dadkii oo isku caloolfiyow oo wax mataqaana isjecel oo walaala oo ku faraxsan inay doorashaday dhacdo kolley guddiga ee wax mataqaanaa doorashada ee ma arkin oo heer federaal iyo heer maamul goboleedba arrintay soo saareen in doorashada dib loo dhigo shakhs ahaanteeda waxaan ku tilmaamaya oo wax mataqaana wax loo baahnaa oo qof kasta oo caaqil ah oo waxgarad ah ee wax matan waajibay ku taarintaan inuu maar ficilsaan oo kale inuu samayn lahaa usoo hadalshay sii wadada iyo dhine kalaad weyba uuse ku hadalay kordhiyow ku xubno mangakora ee lankordhi maamul goboleedyada ku jaran dalka waana laka go'aamay shirkii madallo wadatasha qaran ee muqdisho laga qabadee ee waxaa tiri siddeed iyo toban qof ah oo ma aqalka sare ayaa lagu soo kordhiyey ee horta waxaa la yidhaahdaa shay haddii lasoo kordhiyo faa'iido man horta khasaaro maahan haddii lasoo kordhina waa faa'iido shayga intuu yaraan lahaa biniaadamku wuxuu jecel yahay wax yari wax badan midkeed midkeed dooran haddii la dhihi lahaa wuxuu aad u dooran lahaa midka wax badan buu dooran lahaa ee markan haddii lasoo kordhiyey anu kolley waxay la tahay shakhs ahaantayda waa fikrad iyo wax mataqaana dadaal iyo aqoon ayaa usoo kordhay ummadda soomaaliya meel walba ay joogaan ayaan leeyahay siddeed iyo toban qas lasoo kordhiyeyna faa'iido weyna khasaare ma keeni doonaan kulaanoo dhinac wanaagsan anigu wax ka fiirinayo waxaan leeyahay fikrad hal qof iyo laba qof mar walba waxaa fikrad wanaagsananaya labada qof ayaa ka fikrad wanaagsan hadba qof intuu kaa intuu kaa uu kaa tiri badan yahay uu kaa fikrad fiican yahay marka waxaan leeyahay hadday dadka ay bataan ilaah inoo soo kordhi aqoon-yahankii inoo soo kordhi kul waxaanu leenahay waa guul soo hoytay sidoo kale ee dowladdan ee soo socota hadda la dhisaayo oo arrinteeda dhismeed haddeeruu socdo waxaan dhihi karaa way ka duwan tahay boqolkiiba ee sagaashan way ka duwan tahay ee dowladihii hore ee waxaata midna hadda xe- waqtigeedu dhammaaday iyo dowladihii ku-meel gaarka ahaa ee waddanka soo maray markaa fiirisid iyo maanta maanta heerka la taagaya marka aad u fiirisid wax isku dhow boqolkiiba boqol maahan ilaahaya ku maasan waa gul ilaahay noo keenay ee tan labaad markaa fiirisid baarlamaankan ee haddeer maanta lasoo xulay ee wax mataqaanaaye oo lagu soo xulay ee ninii codkiisa lagu soo xulay oo lagu soo xulay deegaan lagu soo xulay oo lagu soo xulay raa maarkin waa rabitaanka ee maarka bulshad kasta ee ku dhaqan ee soomaaliya ku dhaqan lagu soo xulay ani run ahaanta waxaan dhihi karaa waa wax tallaabo loo baahnaa in horey loo qaaday in mudnayd laakiin haddeer ayaa la qaaday waxaan leeyahay iyada nafteeda guul ayaan ku tilmaamaya sidoo kale baarlamaanka haddeer lasoo xulay run ahaantii wuu ka duwanaan doonaa baarlamaankii hore wuu ka duwanaan doonaa waayo baarlamaanka hadda waxaa lagu soo xulay karti iyo juhdi iyo wax matan aqoon iyo aqli ayaa lagu soo xulay bulshada soomaaliyeed iyo weyba subiin anka dhega teegahayana meeliya ka dambeeyi doonta isjijiidkan lakahaaya doorashada iyo ona bilida kaballamay intiya dhiida doorashada madaweynenimo ee soomaaliya iyo guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiis iyo weybaa yeeta hadda to ku hirsan keliya afar maalmooda
أخونا ميديكال سنتر iri hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafimaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iska nagna male aman dheera ogaani alew sitamankun gudaasha iriididhiida i waakii baryoba ee midkii aragtidiis waaye ida iskarabay umbo araawe arlaada baan rogin ma arawna ilow iridahan ku muudahayna ma udur dheeraday afsheeli waaya idika reebay inaysi sheegan walku hoonya aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiiga yaraabi inamaysi iniska fiirada isbuunyo iniska dhiibta udur daawalaan ee eebigay masheegne aquuna medical center maseeto adiina maku daawaysato intii koo dambaytana ha in sheegdo أخونا ميديكال سنتر isku dhama ee uma watay isbitaal aqabka caafimaadka ina unku maqnayne umuto ka daawaysid akhuna medical center yamayba kinka diyaaraha dhakhaatiir khibradan leh adeega caafimaad marna go'aansada inta meel hanku bahan bulshada saas haatow aquuna medical center mashiima yaal haddii aan walsiinku dadaal mayba kumid aha ultrasound baaritaanka uurka jarka c b c baaritaanka dhiiga guud makumaran microscope iyo weliba daawooyin tayle oo iniska jaraan daawada masaarada daawada turkiga iyo weliba daawo yurub ee isbitaalka aquuna medical center yamayba usakiyaale jidwiinaha galow harajaadkii hora mayna iniga kahaaya hatiiska cusub ee shirkada korontada beeko weli faahfaahintaas dheer mayba
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsane magaalada baadhabo oo darartan guud ahaanba barnaamijkii kulanka warsan idaacadda warsan midnimadaysan ku koob iyo meelaasaa kala gabagabeeyey barnaamijka mukhtaar sheekh aadan dalmaryaha saare cabdullaahi nuur adan yeesan idris siyaay saar xaqaysa farsameeyey hantiuna barnaamijkan barnaamijka higa hamin damireedan ku kulmaana nabadaana